waxaa iminka khadka si toosa iigu jira doctor cabdulqaadir bashiir maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed islamarkaasna ahaa guddoomiyaha golaha arrimaha dadweynaha soomaalida maraykanka wuxuu iiga waramayaa sidaan la socono waxaa hay-adda i m f ayaa waxay waxay meel marisay qorsho lacageed ay soomaaliya lagu caawinayo cabdulqaadir ayaan wax ka weydiin doonaa arrimahaas iyo waxa isagaa la socdaysha ku hayay cabdulqaadir kusoo dhawow barnaamijkee
walaal waa ku dhowahay mahadsanid shirka maanta qabsoomay waxuu u qabsoomay guddiga sare ee hay-adda maamulka lacagta adduunka ee loo yaqaano i m f ta shirkan ayaa wuxuu ahaa mid maaragtay lagu dhisay qorshe maaliyadeed oo lagu raadinayo maxaa yirahdaa kheyraad ama ama lacagihii lagu kabi lahaa ama lagu dabooli lahaa dhincafinta lagu leeyahay maaragtay soomaaliya ama dadaalka lagu jiro dhincafinta soomaaliya dakhligan ayaa ka imanaya gudaha hay-adda i m f ta laftirkeeda iyo wadamada maaragtay deeqbixiyaasha ee caalamka madaxa hay-adda kristalina ayaa aada u bogaadisay oo ay ku tilmaantay arrin arrinta maaragtay dhinacfinta soomaaliya inay u fududeyn doonto la macaamilka maaragtay dunida kale waxay kaloo sheegtay inay dhinacfinta soomaaliya muhiimad sare u leedahay iyaga i m f ahaan hay-ad ahaan waxay bogaadisay horumarka iyo dib u habeynta dhaqaalaha ay dowladda soomaaliya maaragtay ku maamushay barnaamijka s m p ga la yiraahdo qadir maxaa xigi doona arrintan ay soo saartay hay-adda i m f ta
walaal waad mahadsan tahay waa su-aal aada u wanaagsan arrintan dhinacfintan soomaaliya waxay bilaabatay adiga qashaqeyntooda waxay bilaabatay muddo hadda ilaa iyo kula dhawaad afar sano laga joogo wax maaragtay shaqo badan bay ahayd welina kawma joogto waxaan sanaday qaataan wadamo badan baa jira maaragtay u badan daqaarada africa oo kale oo ilaa iyo dhowr iyo soddon ah oo arrimahan oo kale maray wadamada hore u burburay ama ama ama saboolka ah marka sanadkan hadda soo socda horaanteeda adiga ilaa iyo bisha afaraad ayaa waxaa la filayaa in tusaale ahaan oo leebarka koowaad waxa la yirahdo decision point in maaragtay go-aan laga gaaro oo shir lagu qaban doono adiga d c washington d c sanadka horaantiisa saan hore kugu sheegay ayaa go-aankaas maaragta lagu qaadanaya kadib ayaa haddana waxaa bilaabanaya processkii maaragtay lagu gaari lahaa stageka kale oo isna la yirahdo waxaa la yirahdo completion point markaas kadib a maaragtay dee deyntii saas lagu cafinaya marka sheeko iyo wax process dheer weeyaan wax maaragtay fudud ma ahan laakiin wax la qaban kara weeyaan dowladda kulli waa waa waa ku guda jirta